Qoysaskan oo ku nool degmada Og ee gobolka Sool ayaa xilligan wajahaya biyo la'aan baahsan. Qoysaskan ayaa ka kooban haween, carruur iyo odayaal kuwaas oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley, isla markaana waxaa saameyn ku yeelatay abaaraha iyo roob la'aanta ka jirta dalka. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warramay dhibaatada biyo la'aaneed ee soo food saartay, iyagoo hay'adaha iyo bulshada ka codsaday in lala soo gaaro gurmad biyaha.
alla dawladay hoos naloo eego oo meeshaa nala ku ogaado oo biyo iyo baad iyo weel iyo guri midna ma haysanno hoos ha naloo eego oo baahida yadaa ha la arko mise buurahaasaannu ka baxnaa aan kaga babaqtine nahay haraad iyo abaar aad u kulul ayaana haysataa abaar aad u kulul baana haysata insha allah bismillaahi kariin abaarta ilaahay baa keenay oo aanu ugu mahadnaqnay waxaanu doonaynaa deeq biyaa iyo deeq maxay to raashina in nalala soo gaadho annaga oo dhibaataysan dad u maxay ahayto in raxmo in nalagu eego in raxmo in nalagu eego ilaah baa raxmadne raxmadda ilaahay baa haye waxaanu doonaynaa in raxmo in nalagu eego annagu kaamka yamayska haddaanu u joognaa ilaahay roob baanu ka rajaynaynaa laakiin wasiirku wuxuu u xil saaraa dee annagu waxaanu sanay xil isagaa xil idinka saaran yahay ilaahay ka sokoo idinka mas-uula wasiirkiina wax alla waxaanu ka haynaa ma jirto salaamu calaykum baanaan ka hayn oo waxaanu kaa rabnaa waxtar baahiyaa xaasxaasiga midna kaama hayno hadday biyo tahay kaama hayno hadday baad tahay kaama hayno hadday hoy tahay kaama hayno dee waxaad xilka noogu qaadaanu kaa doonaynaa wasiir waa raad baanu u shub nidhi oo baahidayad waa badan tahay dee inaloo yimaadaa baanu meesha aanu rabnaa Deegaano badan oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya biyo la'aan baahsan maadaama deegaanadaasi ay ka jiraan roob la'aan iyo abaar baahsan.